إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgallo iyo weeraro kala duwan oo ka dhanaa shisheeyaha iyo dowladda federaalka ka fuliyey meelo kala duwan mu'asasada alkataa'ib ayaa filim xiise leh ka soo saartay mucaskar ay dadka ku tababartay ka mid yihiin odayaal khilaaf ayaa ka dhex jira dowladda federaalka iyo taliska ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka daraasad la soo saaray ayaa sheegaysa in in ka badan hal milyan oo carruur ah ay waalidkooda ku waayeen cudurka korona إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo khamiis ah labayo tobanka bisha dulxaj sannada kun afar boqol labaiyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgallo iyo weeraro kala duwan oo ka dhanaa shisheeyaha iyo dowladda federaalka ka fuliyey meelo kala duwan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulaahi soomaali ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa madaafiic waxay ku garaaceen dhismaha xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo shisheeye caddaan iyo madowba leh ay degan yihiin madaafiicda ayaa gudaha u galay xerada xalane wixii ku dhintay iyo wixii ku dhaawacmay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin marar hore oo badan sidan oo kale ayaa weerar madaafiic loo adeegsaday waxaa lagu qaaday shisheeyaha xalana degan geesta kale xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ku qaadeen ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka qooqaani ee gobolka jubbada hoose weerar ka dhacay saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ay halka ku leeyihiin ayaa wuxuu ahaa mid aada u culus ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa la sheegay in fariisinka amaba xerada ciidamada jubbaland ay gudaha u galeen iyada oo rasaasta si daran la isu weydaarsanayay wixii halkaasi ka dhashay ee khasaaraha faahfaahin dheeri kama aynaan helin isla waqtigaasi waxaa la weeraray ciidamada kenya ee iyaguna qooqaani ku sugan in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka soconayay isla jubbooyinka shalay gelinkii dambe deegaanka baarsanguun ee dulaadka magaalada kismaayo waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa jubbaland ee halkaasi ku sugan dagaalka ayaa yimid markii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay weerar ku ekeeyeen ciidamada halkaasi fariisimaha ku leh ciidamada baarsanguuni ku sugan ayaa marar hore oo badan la weeraray iyadoo qaar badan laga laayay kuwo kalena laga dhaawacay geesta kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin shalay gelinkii dambe waxay madaafiici ku garaaceen fariisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose madaafiicda ayaa ku hoobtay laba fariisin oo ciidamadu halkaa ku leeyihiin ciidamada janaale ku sugan ee isugu jira kuwa uganda iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ah kuwa kebla yuurura marar badan oo hore ayaana sidan oo kale loo weeraray mu'asasada alkataa'ib ayaa filim ka soo saartay mucaskar ay dadka ku tababartay ka mid yihiin odayaal warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdifataax filibin
بسم الله الرحمن الرحيم تعرفناك ثواني شوف من عاش قبلك filimkan oo lagu soo bandhigay mucaskar weyn oo loogu magacdaray saxaabiga camar bnuljamuux radiallaahu canhu ayaa ah mid wata soo jiidasho gaar ahi waa muuqaal la daawan karayo in ka badan afartan daqiiqo islamarkaana ku soo baxay luqadaha carabiga iyo soomaaliga ka hor inta aanan la soo bandhigin mucaskarka camar bnuljamuux oo ay aad uga dhex muuqdaan dad odayaal ah oo isugu jira culimmo iyo muthaqafiin ayaa waxa uu isdaarku sameeyey horudhac muhiim ah oo ku saabsan maraaxisha uu maro qofka bini aadamka ah taasoo cibro ugu filan qof walba oo waxgarta waxaad arkaysaa odayaal gaboobaya oo shisheeyaha gurbaan soo dhoweyn ah u garaacaya kuna soo gelbinaya magaalooyinka qaar ah ee ay qabsadeen halka sidoo kale aad dhaayaha saarayso waayeello dariiqa wanaagsan ku taagan ama ku tegaya si ay u helaan raalli ahaanshaha allah waxaana ka mid ah asheykh cabdulqaadir kumandos asheykh jaamaca aadam asheykh moxamed ismaaciil alwaalid walaal nabadoon cali hareed iyo rag kale oo badan intaasi kadib mucaskarka uu filimku soo bandhigay ayaa ah mid soocnaan gaar ah wata maxaa yeelay waa markii ugu horraysay oo la arko odayaal tiro iyo taya ahaanba intan la eg oo qaadanaya tababar milatari si ay ula dagaalamaan shisheeyaha mucaskarka ayaa kulmiyey culimo waaweyn ah oo qaarkood sideetameeyadii ka baxay jaamacadda madiina dhakhaatiir iyo dad kale oo aqoon-yahanno ah oo wata takhasusyo kala duwan kuwaas oo dhaqangeliyey aayad qur'aan ah oo ku baaqaysa in qofka culus iyo kan fududba ay galaan dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون marka diinta afka uun laga sheegayo oo la macno tiro iyo marka la dhaqan geliyahi waa kala labo waana ay kala macaan yihiin sida ka muuqata filimka kuwani waa asheykh maxamed bishaar cabdikariin asheykh axmed dheere asheykh dhaktar xanafi iyo rag kale oo aad u badan dhammaantoodna waxay labisan yihiin dharka ciidanka waxaana ay wataan qoryaha iyo bastooladaha waa ay ordayaan si weliba xamaasad leh kani waa dhaktar xanafi cabdi sheekh aadan oo ka soo muuqda filimka isaga oo wata hubkiisa wuxuuna ka warramaya waxa ay u tababarteen muslimiinta waxaa lagala dagaalamayaa inay iswalaalsadaan oo isku yimaadaan oo meel wada yimaadaan oo hal dowlad samaystaan oo khilaaf islaami soo celiyaan oo midoobaan oo cilmigooda aqoonta isku keenaan middaasna waa midda meeshan aan u taagannahay waa midda aan u tababaranayno waa midda dheecaankeen aan u bixinayno waa midda dhiiggeen aan u bixinayno waa midda ilmehena aan u hurayno waa midda ilmehena aan ku barbaarinayno muslimiinta in la mideeyo raayada ilaahayna kor laga taago casiisiin aan ku noolaanno haddaan tegaynana aan sharaf iyo ciisi aan ku tagno jiirasha aan ku beernaa taariikh aan u beernaa
mucaskarka camar bnuljamuux radiallaahu canhu ayaa laga dheehanayaa inuu ahaa mid muddo socday oo tayadiisu aad u sarrayso maxaa yeelay shiishka oo uu nebigeenna awood ku tilmaamay ayaa ahaa mid ay si wanaagsan u sugeen garcasta qofkiiba waxa uu tobaneeyo xabadood la helay hadaf meel loo dhigayo oo kooban islamarkaana aan ka weynayn madaxa askariga etoobiyaanka ama kan yugandheeska kani waa asheykh axmed dheere oo wata qorigiisa aakaha ah risaalada uu dirayaahina waxay tahay sida tan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinku mashaqeeyey oo idinku waajib yeelay jihaadka ayuu idinku waajib yeelay waanad nacaysaanaa layidhi maxaa yeelay naftu waxay jeceshahay inay meele iska fadhfadhido inayna dhibaanin waana dariiqaa lagu tegaya naarta midda iyadaa nafta dhibla'aanteeda nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiidkii saxiixa dhahaya waxaa lagu hareereeyey jahannamo naftu waxay jeceshahay marka waad nacaysaan wuuli ilaahay wuxuu isagoo arrintaa ka jawaabaya waxaa laga yaabaa waxaad aad nacaysaan inaad khayr idiin tahay waxaad jeceshihiinna inay shar idiin tahay waxaa khayr idiina inaad dagaalantaan oo dibootaan waxaa shar idiina oo muxuu ahaa dhibidii jihaadka ka tegiddiisa
filimka alkataa'ib ah ayaa waxaa lagu soo qaatay kelimad uu amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuucubayde ku bidhaaminayo micnaha diyaargarowga iyo halganka maanta ka socda soomaaliya oo ay kaalintooda ka qaadanayaan garcasta
jihaadka aan maanta ku jirrana waxa uu la xidhiidhaa imtidaad iyo dhammaystirna u yahay jihaadkaas soo jireenka ah ee ay awowyaasheen iyo aabbayaasheen kula soo jireen gaaladii xilligooda joogtay annaguna gaalada hadda joogta oo ah carruurtii ay dhaleen kuwii awowyaasheen la soo dagaalameen ayaa jihaad kala soo horjeednaa sidaas ayayna xaq iyo baadilku mar weliba iskaga soo horjeedaan ilaa qiyaama saaca yaquulu allahu casa wajal walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alard walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin
tababarka odayaasha iyo dowrka ay ku leeyihiin halganka maanta socda ayaa waxa uu si aan kalexleexad lahayn oo daacadnimo iyo walaaltinimo ah ugu gacan haadinaya odayaal adduunka wakhti badan ku soo qaatay si ay ugu khaatumaystaan hab uu allah subxaanahu wa tacaala raalli uga yahay uguna dembi dhaafayo si la mid ah waxa uu la hadlayaa cuquusha dhallinyarada ku mashquulsan kubadda iyo howlaha kale ee adduunyada mar haddii odayaashii iyaga ka cuslaa ay hormuud ka yihiin halganka kani waa sheekh maxamed bashaar cabdikariin oo ka mid ah ragga ka qalinjabiyey mucaskarka waxaana uu soo bandhigayaa waxa keliya ee ay ummaddani ku hagaagi karto dadka muslimiinta waxaa ugu baaqiya ama dalka ha joogeena ama dibadda ha joogeena meel kastoo ay muslimiinta ay joogaan ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim qolo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ay ku sugan yihiin kama zuuliyo oo kama qaado ilaa ay ayagu iska qaadaanoo iska zuuliyaan zuulinta waxa aan ku sugannahay oo aan arkayno oo fidnada ah oo gabdhaha horta iyada lagu kufsanayo oo dhaca ah oo hadmiga ah oo aan lisu abayeelaynin kama baxayno ilaa aan maarata maxaan ku radaa u noqonno cizada iyo jihaadkii iyo maarata maxaan ku radaa sharafkii isdaarkan oo lagu soo qaatay culimo badan kana mid yahay alcallaamaha sharif cabdinuur ayaa soo bandhigay nusuus ku saabsan waajibnimada tababarkaah iyo halganka isku soo wada duuba wuxuu mucaskarkan beeninayaa dicayaadkii hore ee wadaadaha shisheeyaha taageera oo ahaa in ragga shisheeyaha la halgamayahi ay yihiin oo keliya dhallinyaro waxaana ay maanta qaarkood wadaadahaasi arkayaan rag iyaga kaga horreeyey aqoonta diinta kana da'weyn oo hormood u ah dhallinyarada sidoo kale waxa uu saameynayaa madaxda dowladda federaalka oo aan iyagu oggolayn inay u dhintaan mabaadi'da dimuqraadiyadda oo ay doonayaan inay ku dhaqaan waddanka kuwaasoo carruurtooda iyo xaasaskooda uga soo tegay maraykanka iyo yurubta ugu dambayntii dhowr qofood oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada oo daawaday filimka ayaa sheegay inay ku taamayaan tababarka noocan ah iyaga oo hambalyo u diraya dhammaan garcasta iyo garmadowda ka qalinjabisay mucaskarka camrubnuljamuux radiallaahu canhu
sida warkan ugu faahfaahinayo waryaheena maxamed cali aadan khilaaf ayaa ka dhex jira dowladda federaalka iyo taliska ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka taliska ciidamada shisheeye ee la magac baxay amisom iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa iskhilaafay kadib markii ay soo wajahday tabardarri islamarkaana ay iska difaaci waayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab khilaafka oo waqti soo jiitamayay in muddo ahna la qarinayay ayuu midba kan kale ku eedeeyey inuu ka baqayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab taliska la magac baxay amisom ayaa warbaahinta reer galbeedka u sheegay in dowladda federaalka ay ka meermeertay inay la wareegto deegaano ay iyagu doonayaan inay ka baxaan sidoo kale dowladda federaalka ayaa taliska ciidamada shisheeye ku eedeysay inay gacan ka sii waayeen dagaaladii bil ka hor ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka balse taliska shisheeye ayaa waxay ku andacoodeen inaan lagala tashan dagaaladaas goobaha ay isaga baxeen ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka ayaa waxaa ka mida maringubaay iyo mashallaay oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose kadib markii uu culayska ku batay cabduqaadir siidi oo ah guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka shabeellaha hoose ayaa walaac xoogan ka muujiyey in deegaanadaas istaraatiijiga ah ay la wareegaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada soomaaliya oo ay maxaa ku rahda bedelaan ciidamanka amisom mayna dhicin ciidankii dowladda federaalka militariga maysan imaan salaliga marka amisomti ay kasoo baxeen halkaas shabaaba maxaa ku rahda dib u qabsaday oo haddana maxaa ku rahda isu socodka waryooley iyo maxaa ku rahda iyo shalambood iyo markaba maxaa ku rahda caqabada ayaa ka jira waa nimanka argixisada deegaankii loogu soo ciidamada xooggii dalka soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegaan maysan imaan maadaama afgood maxaa kula lagu guulaystay ciidamada soomaaliya ay kala wareegeen ciidanka amisom tanna margub ay taasoo kala way dadka qaar ayaa aaminsan in shisheeyaha ay doonayaan inay dhagaha dhurwaaga ku wareejiyaan dowladda federaalka halka dowladda federaalkana ay ka biyadiidan tahay arrintaas waad mahadsantahay maxamed cali warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii daraasad la soo saaray ayaa sheegaysa in in ka badan hal milyan oo caruur ah inay waalidkooda ku waayeen cudurka corona daraasad lagu daabacay joornaalka the lancet ayaa shaaca ka qaaday in in ka badan hal milyan oo caruur ah ay ku waayeen waalidkooda sababa la xiriira fayruska corona daraasada ayaa lagu qiyaasay in ku dhowaad hal milyan shan boqol lixdan iyo laba kun caruur ah ay la kulmeen dhimashada waalidkooda waxay intaa ku dartay daraasadu in afar boqol oo kun oo caruur ah ay waayeen eheladooda kale ee ay daryeelka ka heli jireen daraasadu waxa ay soo koobaysaa muddadii u dhexaysay maarso labada kun iyo labaatanka ilaa abriil labada kun iyo kow iyo labaatanka waxayna ku qiyaastay in maraykanka hindiya baraaziil iyo mexico ay safka hore ugu jiraan waddamada dhibaatadaasi gaartay ayna carruurtaasi la kulmi doonaan xaalado adag oo ku saabsan daryeelkooda guud ahaan tirada carruurta aabahooda waayay waxay ku dhowaad shan jibaar ka badan tahay tirada carruurta hooyooyinkoodu ka tageen warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaanna saka waa naga intaa cid u dhaafan waxay ka heli kartaa barta aalada internetka ayna ku leenahay radio alfurqaan dot com